bismillahi raxmaan raxiim subax wanaagsan ciid wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan qodobada warkaraad iyo haysnaha kuwada ugu dari karoon waxaa ka mid ah dhakhaatiirta joobaar oo ka digay halista bulshada kaga imaan karto dhafarka culimmada beledweyne oo ku baaqa in la caawiyo dadka danta yar inta lagu guda jiro maalmaha ciidda gudoomiyaha aqalka sare ee wefdi uu hogaaminayo oo dalka dib ugu soo laabtay xoolo loogu talagalay bukaanada dhimirka la oo loogu wareejiyey maamulka cisbitaalka cergaabo xubnaha sarifka iyo cayaaraha ayaad ku maqli doontaan inta uu socdo warkayaga
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan akhyaarta wad inaga dhegeysanaysaa waa subaxnimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada juun sanadka laba kun shan iyo labaatanka warka waxaa soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo timacadeh u diyaar garoob ah inta aad maqasheen oo faahfaahsan dhakhaatiirta jowhar ayaa ka digay halista bulshada kaga imaan karto dhafarka ama hurdo la-aanta xalimo cali ibraahim ayaa warbixintan inoo soo jeedinaysa hordalaanta joogtada ama dhafarka waa dhibaato caafimaad oo si weyn u saameysa nolosha dad badan gaar ahaan marka loo arko dhibaato dhab ah bulshooyinka qaar waxaa jira faham liita oo ku saabsan muhiimada hurdada taasoo sababta in dad badan aysan u helin hurdada ay jirkooda iyo maskaxdooda u baahan tahay axmed mataa waxa uu kamid yahay aqoon-yahanada ku nool magaalada jowhar waxaan wax ka weydiinay sida dhalinyarada uga gaashaaman karto dhafarka
runtii waa labo yani erey oo kala duwan minahaan markii loo fiiriyna sima dabcan soo jeedku waxaan dhihi karnaa yani waa xaalad qofka bilaadan ku iman karta mararka qaarkood oo yani wax badan ka fikirayo ama hurdadii uusan helin hurdo aanan ku filin ama hurdo aanan tayo lahayn uu soo helo hurdo la-aantuna waxa weeyaan waa afka qalaadna waxaa loo yihahdaa insomnia dabcan qofkaasna wuxuu noqonayaa qof yani hurdadii iska waaya oo in badan soo jeeda ama hurdadii yani gosgos ka noqota dabcan taasoo yani saameyn weyn ku leh yani dhan maskixiy ahaan iyo jir ahaanba aada u dilaysa dabcan taasoo saameyn weyn ku leh yani dhanka caafimaadka marka waxyaabaha badanaa keeni karaa soo jeedkan waxaa ka mid ah ama uu kugu sabi karo caafimaad darada yani dabcan qofka waxaa laga yaabaa in xasuustiisa ay tagto oo kale maskaxdiisa inay yani ku timaado depression oo yani qofka fikirkiisa inuu hoos u dhaco iyo dabcan inuu qofka yani zaaid u bato dareenkiisa walbahaarka ama stresska waxa la yihahdo ama welwelka dabcan yani maskaxdana waxay siisaa yani amay kordhisaa cudurada maskaxda ku dhaca sida aan hore usoo sheegay inuu qofka aada u murugoodo welwel xaddaafa u dareemo yani oo afka qalaad lagu yihahdo anxiety disorders dabcan jirkuna saameyn weyn ayuu ku leeyahay taasi waa maskaxda jirkuna saameynta ku leeyahay waxaa kamid ah dabcan nidaamka difaaca jirka oo yani aada u luma oo qofka yani jirkiisa u baabao iyo in cadaadiska yani dhiiga blood pressureka oo aada u kordho qofka hadduu soo jiidkiisa u bato waxaana laga yaabaa caafimaad ahaan yani cuduro badan oo sida ku dhaca wadnaha oo kale ama macaanka ama diabetiska inuu qofkaasi haleelo waa macquul miisaankoo yani qofka aada iyo aada u kordha waysaan ogsoonahay hordolaanta waxay saameysaa hormoonada rabitaanka yani cuntada nololeedkaaga wax iska bedeli karaa tusaale wax soo saarka shaqada ama waxbarashada tusaale inaanad ku fircoonin haddaad yani shaqaynaysa maalinkaasi inay maalintaasi kuu wacneen oo yani maalin fiican inuusan kuu noqon haddii suujiedkaagu bato ama dhafarkaagu bato waxaa laga yaabaa inaad shaqaynin haddii kale aad tahay ardayna inaad yani maxaa la yirahda waxbarasho ay kugu adkaato inaad wax barato qofka hadduu even yahay xitaa darwal ama uu sh- shaqeeyo waxaa laga yaabaa soojidkiisa hadduu bato maybe inuu khatar geli karo tusaale shil inuu geli karo iyo arrimaha isdhexgalka arrimaha bulshada oo kale inay yani aad kugu xumaado dadku yani ay isku dhacdaan dabcan waxaan kula tali lahaa dadka soo jeeda inay mar waliba yani maskaxdooda iyo jirkoodaba ay ka fikiraan oo runtii maxaa la yirahdaa ay hurdo ku filan helaan ay samaystaan jadwal hurdo ah oo maalintii ama habeenkii waliba habeenkii aada u muhiimsan ugu yaraan lix saacadood ilaa toddoba saacadood ilaa sideed saacadood sida caadiga aan dhakhaatiirta noo sheegaan yani inuu qofku hurto oo jadwal nololeed samaysto dhinaca kale doctor cali nuur oo kamid ah dhakhaatiirta magaalada jowhar ayaan wax ka weydiinay halista caafimaad ee ka dhalan karta dhafarka hurdalaanta joogtada ee qofka weyn ama dhalinyarada ah hurdalaanta waxaa keeni kara waxyaabo badan oo aada iyo aada u badan Ee, waxaa ka mid noqon kara isticmaalka qalabka electroniga sida ee, mobilada tviyada inuu qofka ku mashquulo iyo waxyaalaha lamidka ah sidoo kaleet waxaa keeni kara welwelka oo nafsaaniga ah stresska ama depressionka ama welwel ku saabsan shaqo ee, iyo qoys iyo wix lamid oo kaleentood Ee, waxaa kaloo keena ee, hurdo la-aanta iyaduna waxaa ka mid ah waa kafeyga oo kaleentood ee, cabitaanada tamarta leh oo kafeyga ka mid yahay Ee, sidoo kaleentood waxaa hurdan la-aanta keena ee, dhibaatooyin caafimaad qofku markuu dhibaatooyin caafimaad lasoo darsanaan sida xanuunada neef qabatinka oo kaleentood qofka qabo ee, ama xanuunada qofka dhabarka xanuunku kala qabo iyo waxaa laga yaabaa inay hurdada ka carqaladeeyaan Ee, sidoo kaleentood waxaa shaqada habeenkii oo kaleentood qof jadwal hurda aan joogto ahayn uu leeyahay shaqadiisana waaba habeenkii xilligii jiifka lagu talagal Ee, qofkaasna wuxuu keeni kartaa hurdo la-aan waxaa laga yaabaa waxaa inay adaptation la laqdaan oo la qabsado oo hurdo la-aantii ay joogto ku noqoto hurdo la-aantu waxay ku leedahay ee, saameyn caafimaadka maskaxda iyo jirkaba Ee, waxay keeni kartaa hurdo la-aantaani inay qofkaani dhiigkar ama stress ee, kaasi uu dhiigkar u keeno inuu qofkii jirkiisa hoos u dhac ee, hoos u dhaco ee, xasuustii feejignaanta qofkii sidoo kale qofkiinu qof murugeysan oo depression ah iyo walaac anxiety inuu dareemayo inuu noqo Ee, qofkii haddana xanaaqiisa bato oo kaleentood ee, caafimaadka jirkeedana waxaa ka mid ka cudurro wadnaha qofka inuu dhafarka ama hurdo la-aanta waa arrin culus oo si toos ah u taabaneysa caafimaadka bulshada culummada beledweynaha ayaa ku baaqay in la caawiyo dadka danta yar inta lagu guda jiro maalmaha ciidda waa kan cabdicasiis xasan cabdulle sheekh cumar saalax madoobe oo ka mid ah culumoodiinka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa bulshada magaaladaasi iyo hay-adaha samafalka ugu baaqay in hilibka udxiyada lagu caabiyo dadka danyarta inta lagu guda jiro maalmaha ciidda maalmo ma jiraan camal saalix la qabto oo ilaahay agtiisa loogu jecel yahay maalmahan kuwaan ah oo ah bisha dilxija tobankeeda hore saxaabadii markaasay dhaheen rasuul ilaahay ou jihaad la qabto xitaa oo waddada ilaahay lagu jihaadta ma iyagaa ka fadli badan maalmahan camalka la qabta nabiga markaasuu yidhi walil jihaadu fii sabiilillah xitaa jihaad waddada ilaahay lagu jihaadtamo maalmaha camalka la qabta ayaa ka fadli badan ayuu nabiga yidhi ilaa rajul baxay naftiisa iyo xoolihiisa jihaadka ku saaray waxna aan ka soo laabanin xoolihiisina aan soo soo ay soo laabanin naftiisana ay soo laabanin ma ogi marka maalmaha walaalayaal sidaas khayrka badan oo ilaahay isna soo gaarsiiyey ee barakada iyo fadliga badan ay kusugu yihiin waxaa nagala rabaa marka acmaasha wanaagsan oo dhan inaan qabanno hadday sadaqo noqo laheyd hadday noqo laheyd salaad hadday soom is noqo lahaa haddaa qur-aan akhris is noqo lahaa haddaa islaax bayna naas ay noqo laheyd wixiiba acmaal saalixa oo dhan hadday tasbiix iyo adkaar iyo xusid ilaahay ay noqon lahayd inaan intaasoo dhanba aan laazimno oo aan la nimaadno ayaa nagala rabaa waxaa noo xiga maalmaha maalmaha tobanka ah maalintii ciidda iyo ayaamu tashriiqii ka dambeeyey maalintaas ciidda ah dadka ilaahay uu ah, siiyey eh, xoolaha iyo dhaqaalaha waxaa mu- ay mudan yihiin laga rabaa oo ay maaragta ay wa- saaran inay udxiyeystaan oo xoolo ay qalaan xoolahaas iyo udxiyadaas iyadana fadli badan ay leedahay ee masaakiinta in la quudiyo guryihii maaragtay dadkii dirsaalka ahaa la gaarsiiya oo maalintaas muslimiinta dhan farxadooda iyo laga shaqeeya nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa uu yidhi axabu lacmaali ila allaahi suruurun tudqiruhu calaa muslim ow takshifu canhu kurba ow tadrudu canhu juucan ow taqdii canhu daynan nabiga waxauu yidhi acmaal la qabta ilaahay agtiisa waxaa loogu jecel yahay qof walaalka muslim ah oo inaad farxad gelisa qalbigiisa aad farxad gelisa ee ama dhib aad ka faydo ama ahayn baahi haysa aad ka qaado oo aad ka celiso ama deyn eh, saarneed ama deyn lagu lahaa aad ka gudto taasaa camal la qabta ilahay agtiis loogu jecel yahay ayuu nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa laga rabaa eh, masaakiinta in la quudiyo oo na- nagala rabaa intii awoodda ay tahay la quudiyo oo la cuno siiyo iyadana waa waxyaabaha ilaahay looga dhowaanayo ay kamid tahay subxaanahu watacaala si guud insha allahu tacaala aan ugu wada shaqeyna farxadda muslimiinta guud ahaan ee si gaar dadka masaakiinta iyo ducafada ah laga warqabay iyo aytaamta iyo ilmaha maaragta ee araamilada iyo guud ahaan dadka masaakiintaan iyadana in laga warqabo ayaa iyadana aan isku boorinaynaa hilibka cudxiyada ayaa la qalaa maalmaha ciidda carafo iyadoo loogu talagalay in lagu caabiyo dadka danyarta ayaan awoodin in ay soo iibsadaan xoolaha cudxiyada guddoomiyaha aqalka sare wifdi uu hogaaminayo ayaa dalka dib ugu soo laabtay guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane cabdi xaanshe cabdulaahi wifdi heer sare ah uu hogaaminayey islamarkaana safar shaqo ku maqnaa wadanka rooshka ayaa dib ugu soo laabtay wifdigan oo safar muddo shan cisho ah ku maqnaa waxaana garoonka aadan cadi kusoo dhoweeyey sanadarro iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya guddoomiyaha iyo wafdigiisa waxaa safarkooda shaqo kulamo kala duwan ay la yeesheen guddoomiyaha labada gole ee baarlamaanka dowladda federaalk ee ruushka wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ah ee ruushka una qaabilsan arrimaha afrika iyo carabta iyagoo ka wada hadlay adkeynta xiriirka ah wada shaqeynta iyo iskaashiga u dhexeeya labada dal iyo labada baarlamaan sidoo kale waxa ay booqdeen xarumaha dhaqanka taariikh iyo madaxfiyo kala duwan oo raashka ku yaala xoolo loogu talagalay bukaanada dhimirka la ayaa lagu wareejiyey maamulka cisbitaalka cergaabo cabdicasiis xasan cabdulle ayaa mar kale qodobkan inoo soo koobaya
hay-adda khayriga ee iwaada qurbaani ayaa deeq xoolo oo loogu talagalay dadka ka xanuunsanaya dhimarka ku wareejisay maamulka cusbitaalka guud ee degmada ceergaabo mid ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda khayriga ee iwaada qurbaani ayaa ka warbixiyey deeqdan xoolo ee loogu talagalay dadka ka xanuunsanaya dhimarka kuwareejinayna shan neef ayaa la yidhaahda axmedo waxaad ka guddoomisaa hay-adda iwaada oo uu mas-uul ka yahay ama guddoomiye u yahay aadan xasan sidiid een, oo ah shiikh arrimaha maaragtay een, khayriga ah maaragtay muddooyinkii ugu badnaa ilaa laba kun iyo sideed ilaa maanta ka soo shaqaynayay uu idiin soo gartay in halka la keeno markii koowaad maaha ee cergaaba ay ahayd ku shaqayso oo masaajidday ka dhistay maxkamaday ka dhistay oo waxyaala labeenkeeda leeyahay Een, barnaamijyadan ee duxiyada way ka weyn dhowrkii sanado dhinaca kale agaasimaha guud ee isbitaalka degmada ceergaabo ayaa u mahadceliyey hay-adda iwaada qurbaani waxauna sheegay in deeqdan xoolo ay ugu faa'iidey doonaan dadka xanuunsan ee ku jira isbitaalka waxaan u mahadcelinay hay-adda een, ka- iwaada oo soo bixisay een, magaranaysaa shan neefood xiyaa ku soo deeqday hostaalka maanka oo ay ku jiraan dad aad u nugul oo magaranaysaa dadkii magaranaysaa aad ku nuglaaya aad iyo aad baan mar koowaad iyo mar labaadba hay-adda uga mahad celinayaa Een, jazaaka allahu khayr ilaahay jasaay mariyo halkaa ka soo bixisana ilaahay subxaana wa tacaala badal khayr qaba een, ha idiin siiyo anoo ka mid a afka maamulka hostaalka ku hadlaya aad iyo aad bay naga mahad celinaynaa Een, waxaan kaloo u sheegayaa een, bulshada somalilan iyo hay-adaha khayriga inay ogaadaan een, hosbitaalada een, maanka dadka maanka ka jiran oo aad ugu nugul markaa een, ilaahay miisaanka xasanaadka een, magaranaysaa hin ku daro aad halkan waxaan uga mahad celinayaa yaasiin Een, waana ka guddoonnay aad iyo aadna uga mahadsan cusbitaalka guud ee degmada ceergaabo waxaa ku jira bukaano badan oo qaba cudurada ku dhaca dhimarka iyo feeraha iyagoo u baahan in la caabiyo warka subaxnimo ayaad weli la socotaan markana waxaad kusoo dhawaataan xubinta sarafka iyo suuqyada sahra ayaa la diyaar ah
kusoo dhowaada xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jawhar ayaa boqolka doolar la kala siisanaya qiimo lacageed gaarayo laba milyan sagaal boqol iyo sideetan kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanayo saddex milyan iyo soddon kun oo shilinka soomaaliga ah halka doorar ayaa la kala siisanaya labaatan iyo sagaal dhibic sideed oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanayo soddon kun iyo shan boqol oo shilinka soomaaliga ah markana miciishada haafka biriska xamsaha ayaa la kala siisanaya toddoba iyo labaatan doolar halka safaariga la kala siisanaya lix iyo toban doolar baastada nooc loo yaqaan interfela ayaa la kala siisanaya toban doolar haafka burka ayaa la kala siisanaya saddex iyo toban doolar iyo bar sokorta haafkeeda ayaa la kala siisanaya labaatan doolar saliidda cadayda labaatan litarka ayaa la kala siisanaya soddon iyo laba doolar xafaayada nooca loo yaqaano konfi ayaa la kala siisanaya shan doolar bokiska jubba ayaa la kala siisanaya laba doolar xubinta sarafka iyo suuqyada magaaladan waa naga intaa markana xubinta cayaaraha waa kan cabdicasiis waa maasan tahay cabdi weli xubinta cayaaraha warka subaxnimo saaka waxaan ku eegi doonaa xidiga xulka qaranka colombiya iyo kooxda liverpool ee luis dias ayaa ka hadlay mustaqbalkiisa liverpool xidiga ayaa xiise waali ah ka helaya kooxda kubadda cagta ee barcelona kuwaasi oo xitaa wadahadal la yeeshay kooxda liverpool si ay u helaan saxiixiisa liverpool ayaa islamarkiiba diiday dalabka barcelona iyagoo u sheegay in xidiga uusan iib ahayn suuqa cagagaani diyaas ayaa yiri aada ayaan ugu faraxsanahay in kooxda kubadda cagta liverpool si wanaagsan ay ila dhaqmeen ilaa ay maalintii ugu dambeysay waxaan ka hadlaynaa kooxaha kale waxaa soo qala iibsiga waa wax caadi ah haddii liverpool ay cusboonaysiinayso qandaraaskayga ama haddii ay tahay inaan sii joogo laba sano oo ii dhiman waana ku farxi doonaa ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey cayaaryahanka lagu magacaabo luis dias xubinteena cayaarahana saaka wanaageyntaa dhegaystayaal guud ahaan warka subaxnimo waa nageenta intaan warcinkana kulaan kulmi doono sidaa iyo amaana allah